bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan u wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sac raadiyo adaalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdaydii ka leenahay akhyaartaana dhegaysataa ay caawa waa habeen axada isniin ay soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabweyne laga helo qodobadan uu caawa barnaamijkeedii kugu soo gudban doono waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo maanta daafuray nidaamka ilaalinta bulshada ee diiwaan ee diiwaanka bulsho ee midaysan haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa khudbadu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo halkaasi uu ka jeediyey ayaad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaanu idinla wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya halkaasina kaga qayb galay shirkii dalalka islaamka uu kulamo kala duwan halkaasi ka wado haddaba kulamadu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ka qayb galay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne laga helo dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay inay diyaarinayso qorshihii ay ciidamada admis kala wareegi lahayd amniga guud ee dalka iyo weliba wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo si faahfaahsan kaga hadlay qorshaha ay dowladda federaalk ee soomaaliya doonayso inay kula wareegto amniga guud ee qaranka markay baxaan ciidamada admis ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxyaabaha kale aada caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqday in in ka badan hal milyan oo ruux uu saameeyey daadadka iyo fatahaadyada ku dhuftay qeybo ka mid ah dalka sidoo kaleetana dowladda oo sheegtay in kow iyo soddon ruux ay u geeriyoodeen tan iyo markii daadadka iyo weliba rababka mihigaanka ay ku dhifteen qaybo ka mid a gobollada soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodmaha oo arrimahaasi ka hadlayo ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka jubbaland oo si adag kaga hadlay xaaladaha fatahaadyada ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka waan idila wadaagi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana waxa uu ka qayb galay shirka madasha soomaaliya iyo sacuudi arabiya kaasi oo uu kaga warbixiyey fursadaha ballaaran ee dhinaca maalgashiga ee soomaaliya haddaba shirkaas iyo waxyaabihii lagu qaadaa dhigay ayaanu caawa idiin henaa macluumaadyadaas iyo kuwo kaloo ay ka mid yihiin xukunno kala duwan oo lagu riday rag loo haysto inay ka tirsan yihiin ama ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha shabaab kuwaasi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir xubnahaasi kala duwan iyo xukunada kala duwan ee lagu ridayna caawa warar ayaan idinkaga henaa cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada ku jiro anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa caawa barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinayo waa mar kaliya wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu idinleenahay abe wacan u wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dhirarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megartis efmkaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale efmku uu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qabaa ugu horeeyo ee barnaamijkeena ayaanu caawa hambaqaadi doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa kulamada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo ka wado dalka sacuudi arabiya halkaasi oo kaga qayb galay shirkii ee dowladaha iskaashiga islaamka iyo wadamada carabta kaasi oo lagaga hadlayay xaaladda ka taagan marinka khaza madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo weli ku sugan dalka sacuudi arabiya ayaana lasoo warinayeen halkaasi uu ka wado kulamo kala duwan oo xasaasi ah madaxweynaha ayaa la kulmay dhigiisa dalka ciraaq mudane cabdilfataax rashiid waa cabdilfataax rashiid iyo uh, xubno kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha dalka eritrea asias afwergi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhinacyadaasi kala hadlay xaaladda guud ee gobolka iyo weliba sidii loo adkeen lahaa xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeyo shacabka iyo markaasi dowladda soomaaliyeed iyo weliba dowladahaasi eritrea iyo weliba dowladda ciraaq oo uu hogaamiyaashoodu madaxweyne xasan sheekh oo kulamo kala duwan uu la qaatay madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ee dalkaasi sacuudi arabiya ku sugan halkaasoo ay kaga qayb galeen shir muhiim ahaa kaasi oo la xidhiiray mid lagaga hadlayay xaaladda guud ee wakhtigani ka taagan ee khaza ee ay isku hayaan xoogagga falastiin iyo ee xoogagga hubeysan ee falastiiniyiinta ee xamaas iyo maamulka ee gumaysiga yahuudda madaxweynaha ee shirarkaasi uu ka qayb galayna waxaa ugu muhiimsanaa shirkii ee lagaga hadlayay ee sidaan horudhacaba ku sheegnay xaaladda guud ee ka taagan ee marinka khaza wakhtigani hase ahaatee waxaa jira shirar kaleetoo muhiima oo madaxweynaha soomaaliya uu ka qayb galay sida shirka iskaashiga afrika iyo weliba ee, marka la eego sacuudiga sidoo kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ka qayb galay shirka maalgashiga soomaaliya iyo sacuudi arabiya halkaasi oo madaxweynuhu ka warbixiyey fursadaha ballaaran ee maalgashiga ee soomaaliya madashan uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya khudbad dhinacyo badan taabanayso uu ka jeediyey waxa uu dul istaagay muhiimadda ee istaraatiijiyadeed ee dalkeennu uu leeyahay iyo korarka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee horumarka ka sameynaya ganacsiga caalamiga ah waxaana uu tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga soomaaliya iyo sacuudigu ay mudnaan gaara siinayso dowladda soomaaliya iyo weliba dowladda sacuudiga islamarkaasina ee diyaarisay buu yidhi wakhtigan sharciyo dhaqangal ah oo loo maro hanaanka maalgashiga dalka haddaba wa- waa kan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo ka warbixinaya ee shirarkii madaxweynaha soomaaliya uu ka qaybgalay gaar ahaan shirkii ugu dambeeyey ee maalgashiga soomaaliya iyo sacuudiga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirka maalgashiga soomaaliya iyo sacuudi carabiya ayaa uga warbixiyey fursadaha ballaaran ee maalgashiga soomaaliya shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka maalgashiga sacuudiga iyo ganacsatada hogaamisa shirkadaha ugu waaweyn ee dalka sacuudi carabiya madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in wax kasta ay aasaas u yihiin in la helo amni dowladda federaalka soomaaliyana ay dadaal aada u weyn ku bixisay si dalka amni loogu soo dabaali lahaa loogana adkaa lahaa kooxaha khawaarijta iyo cid kasta oo lid ku ah in soomaaliya horumar ay samayso maalgashi caalami ahna ay hesho madaxweynaha oo dul istaagay muhiimadda goobta istaraatiijiga ah ee uu dhaco dalkeenna iyo korarka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee horumarka ka sameynaya ganacsiga caalamiga ah ayaa tilmaamay in iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta ganacsiga soomaaliya iyo sacuudiga ay mudnaan gaar ah siinayaan dowladdana ay diyaarisay sharciyo dhaqangal ah oo loo marayo hanaanka maalgashiga madaxweynaha ayaa sheegay inuusan jirin xilligan xilli uga wanaagsan in la maalgashado soomaaliya sababtana waxay tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo si wada jira u qaaday tallaabooyin ku hilinaya maalgashiga madaxweyne xasan sheekh ayaa bogaadiyey dadaalada madaxda dowladda sacuudiga iyo shirkadaha dhaqaalaha dalkaasi ay ku bixinayaan kamari dhalinta qorshaha isdhexgalka dhaqaalaha soomaaliya iyo sacuudiga si xal waara loogu helo aafooyinka dib u dhigay nolosha ciribtirka saboolnimada iyo xaqiijinta higsiga horumar waara oo loo dhan yahay kani waa bremi
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa saaxiibayaal ee dhegeysateen isagoo ka warbixinayay safarada madaxweynaha jamhuuriyadda ama safarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku joogo dalka sacuudi arabiya iyo kulamada shirarka muhiimka ah ee madaxweynuhu ka qayb galay dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda fatahaadiyada ku dhuftay qeybo muhiima oo ka mid ah dalka ama qeybo badan oo ka mid ah dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya daawud aweys oo uu garab joogo agaasimaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee qaar ka mid a culammada soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ka warbixiyey xaaladaha ka jira dalka gaar ahaan fatahaadyada iyo daadadka ku dhiftay qeybo ka mid ah dalka wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in fatahaadyada iyo daadadka iswata ay barakiciyeen ee nus milyan qof kadib markii ay biyo ay ku rogmadeen guryihii ee dadkaasi ay deganaayeen wasiirku waxa uu sheegay in laga cabsi qabo in hadda ay saameeyaan dad kor u dhaafayo ilaa iyo hal milyan oo ruux iyo laba boqol oo kun oo uu sheegay inay suuragal ay tahay in ay saameeyaan fatahaadyada dhimashadu waxa uu sheegay inay gaartay kow iyo soddon qof isagoo intaasi kusii daray inay ka badan karto tiradaasi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta soomaaliya waxa uu farta ku fiiqay dhibaatooyinka ugu badan ee halkay ka jiraan waxaana uu sheegay inay tahay gobolka gedo sidoo kale magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay iyo magaalooyin kale oo ka mid ah gobollada soomaaliya oo xaaladahaasi oo kale ay ka jiraan haddaba waa kan ee wasiirka warfaafinta soomaaliya waxaa xigi doono agaasimaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka iyo ee, culamaa udiinka soomaaliyeed qayb ka mid ah oo garbihiisa joogay markii uu khudbadan jeedinayay ee uu kaga hadlaya xaaladda guud ee dalka
Een, waxaan maanta halkaan isugu keeni yeernay ee, sidaad la socotaan dhibaatada waddanka ka jirta ee, fatahaadaha iyo roobabka xooggan ay sababeen taasoo keentay in dowladda federaalk ee soomaaliya ku dhawaaqdo in waddanka xaalad degdega uu galay si loogu gurmado dadka ay dhibaatooyinka soo gaareen iyo weliba in wax laga qabto dhibaatooyinka ay fatahaadahaasi ku- ka geysteen qaybo badan oo dalka ka mid ah Ee, sidaad warbixinadeeda hore ku maqasheen ilaa iyo ku dhowaad shan boqoloo kun amaba nus milyan oo qof ayaa barakacay oo guryahoodii ka tegey kadib markii daadadka ay aada u waxyeeleeyeen waxaa jirta cabsi ah in dad gaaraya hal milyan ilaa iyo laba boqol oo kun gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwo ay daadadkaasi ama fatahaadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta la ogyahay waa kow iyo soddon waa inta ay markaasi dowladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaaro intaas inuu ka badan yahay Een, waxaa jira een, eh, kaabayaal badan oo burburay Eh, meesha ugu badan ee dhibaatadu ay ka dhacdeen waa gobolka gedo marka maanta waxaan halkaan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dowladda iyo shacabka soomaaliya iyagoo iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto si dadkaasi eh, dhibaataysan wax loogu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta mu- bulshada soomaaliya looga wacyigelin lahaa innagoo oo markaasi ka bilaabayna in eh, taageerada marka hore ay ka timaado shacabka soomaaliyeed kadibna markaasi haddii ay noqoto beesha caalamka iyo hay-adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshaan waa howl u taalla soomaaliya oo u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabanno dadkeena dhibaataysan marka intaas ayaa ugu muhiimsaneyd waxaan maanta halkan idinkugu yeernay waxaa i- halkan ila jooga guddoomiyaha sodma eh, maxamuud macalin iyo culamaa udiinka soomaaliyeed oo iyaguna raba in ay la hadlaan shacabka soomaaliyeed si ay arrimahan jira ugala hadlaan ugana wacyigeliyaan iyo muhiimadda ay leedahay in la isu gargaaro xilliyadan adag oo kale waad mahadsantihiin
warfaafinta iyo culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir iyo sheekh somow aad iyo aad u mahadsan tihiin runtii inaad maanta aan halkan u joogno xaaladan degdega ah dabcan xaaladda jirtaahi waa wasiirkaas sheegay ilaahay ha noo sakhiro Eh, idinkuna waad arkaysaanoo alniinadii xoogay u bilaabatay magaalada muqdisho xataa dhibka ku haysta waa aragteen oo runtii culeyskeedu inaan intaas kasii bata loo malaynayo Eh, dabcan waxana haysto ilaahay ha noo fududeeya laakiin waa howlo aad u weyn waxaan rabnaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed ay aada isugu gargaarto een, mad- waa dareemi kartiin dadka een, hal nus milyanka ka badan ee bannaanka daadsan iyo kuwa biyaha ku dhex jiro iyo kuwa ay wax allaale waxay haysteen ay mataqaanaa ay ka baaba'een marka een, waxaan dabcan rabaa inaan culummada soomaalida kusoo dhoweeyo in ummadda soomaaliyeed ay isu gurmato in mataqaan een, akoonnada iyo la sameeyey ee dadka soomaaliyeed ay ay ku soo gurmadaan in runtii annagu aan wax isku tarno intaan cid kale wax u qaylaysaa ma lahayna waxayna inaan isku ceshanno waan karnaa waxaan aad iyo aad runtii uga mahad celinayaa dad soomaaliyeedoo waxaan arkay soo keenay raashin keenay dad soomaaliyeedoo dhar keenay dad soomaaliyeedoo xoolo nool keenay intaba waa haynaa ilaa hadda waxaan ka rajeynaya ummadda soomaaliya meel kastoo joogta inay soo gurmatay aad iyo aad u mahadsantiin
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزيرك رفافينتا iyo gudoomiyaha hay-adda sodmo iyo sheekh sodmo iyo dhammaan xaadiriinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waa maqlayseen dhibaato weyn baa dhacday oo musiibo weyn baa dhacday oo loo baahan yahay in laiska kaashado waqtigii la maaragtay la istaakulayn lahaa oo la iskaalmayn lahaa baa la joogaa musiibadaas oo dhib badan geysatay oo dad ku dhinteen xoolo badan lagu waayey eh, hanti badan lagu waayey eh, dad nugul oo maaragtay dad ducafo ah oo weliba u badan kuwii nugulaa sida dumarka carruurtii ay ku dayacan yihiin eh, guryihii ku dumeen eh, kaabayaashii iyo meelo badan iyo buundooyinkii ay ku dumeen dadkii guryaha uu galay marka runtii in la isu gurmado ayaan ku baaqaynaa nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuuna amray in waqtigaan oo kale maaragtay la isu gurmado oo dadka kurbaysan kurbada maarata laga fududeeyo marka waxaa lagu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed maarata gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo jaaliyadda soomaaliyeed dibadaha jira maraakista culummada maarata masaajidda waxaan ugu baaqaynaa inay gurmadaan oo dadka ay maarata usoo gurmadaan si lagu yaqaanay aan iskaashanno insha allahu tacaala anagu maarata iskaashanno ilaah subxaana wa tacala wanu kaalmaynayaa marka soo gurmadan hadeena soo dhex sobax insha allahu tacaala akoonada laydin sheegay ama ku qoran ee tabeellaha gadaasheenna ah ayaa insha allahu tacaala lala tacaamuli doonaa ilaahayna dhibka naga- maarata allaha naga faydo allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma xawaalayna walaa calayna وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخة بدنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وزيرك آه، warfaafinta saabkay daawud aweys Een, guddoomiyaha hay-adda sodma mudan maxamed macalin guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekhna sheekh bashiir sheekh axmed salaad bahad saxaafadda iyo dhammaan xaadiriinta iyo intana daawanaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu awala inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun Een, wax kasta oo muslimka tiriyo waa musiibo u dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tan waaba musiibo weyn dad badanaa dhintay sida hadda wasiirka uu noo sheegaayey kuwo kalena inay maqan yihiin aa laga yaabaa dad badanna oo nusmulyon gaarana waa barakacay kuwo kalena hadda ayay waan hanti beelaan marka sida uu wasiirka iyo gudoomiyaha hadda culimada soomaaliya gudoomiyaha sodmo uu dhahaba halka maanta waxaan u taaganahay inaan baaq u jeedino dhammaan ummadda soomaaliyeed annagoo xusuusinayna xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa allahu fii cawni alcabdi maadaama alcabdu calaa cawni akhiihi muslim ilaahay wuxuu kaalmihiisa uu yahay addoonkiisa inta uu kaalmayhaayo walaalkiisa muslimka ah ee dhibaatoon sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam acmaash waxaa u fadli badan qof tiiraayeensan qalbigeeda in farax la geliyo ilaahina waa kana dhahay watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaalmaysta rabbi kacabsashada iyo samafalka dadka samafalka darajadoodana aad u intahayo nasriga ilaahay baa la jiro in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuun wallahu yuxibu lmuxsiniin marka een, halkan waxaan u taagannahay in aan isu gurmanno inaan baaq u jeedino dhammaan dadka soomaaliyeed gudo iyo dibad xukuumad iyo shacab hay-adaha bahda waxbarashada qof kasta fiiri waxaa iska soo qaadaa adigoo quraacday oo qadeeyey oo casheeyey oo gurigaaga ku jira ee qof muslima ee walaalkaa ah oo biyo dhex yaal xalan uuna sa- uuna cashin saakan uuna quraacan roobna ku da'aayo gurigiisiina ou dumay ilmihii ou gacanta ka hayo waxay ou agab lahayna uu halkaas uga soo kacay waxaa kaloo biyaha ma- masiibada la socda een, xayawaanaadkii dhulka hoostoora ku jiray masaskii ayaa soo baxay xoolo badanay qaniineen dad badanay qaniineen een, meel ay ku hoydaan male inay biyaha ka cararayaan dadkay la cararayaan marka een, waxaan leenahay dadka marka ugu horreysa aan ilaahay ka cabsanno marka ilaahay aan barinno ilaahaan ta kow gacanta u taaganayna waxaan leenahay ilaahayow musiibadahan bedelkeena khayr noogu noogu bedel nagana kor yeel madarkana allahuma sida sheekhu uu yidhi nabiguna uu dhaha alayhi salatu wasalaam allahuma xawaalina walaa calayna aan leenahay ilaahay reedahayna ku dhig marka maxaa yeelay xoolihin waa waa dhammaadeen dadkina waa waa- waa halaagsamay maalintii nabiga alayhi salatu wasalaam intuu soo ist- todoba maalmood rob ku socda loo yimiday oo gacmaha kor u taaga uu yidhi allahuma xawaalina walaa calayna aan taagannahay ilaahayow rabbiyow halkaas intii dhimatana u naxariiso inta wax beeshana hanti be- bedel khayr ah sii Een, dadka soomaaliyeedne sida lagu yaqiinay ee karamka lagu yaqiinay jeebabka ha la faydo qof waliba jeebkeeda wuxuu ku jira ha bixiso kii hal doola heli kara iyo kii kun heli kara iyo ka badan kii heli karaba meeshii fursad qaaliya ayaa jirta fursaddaasoo ah in ilaahay agtiis waxa la geysto maalintay ugu habbooneed in la geysta ayaanay tahayoo dad walaal ah muslim ah ayaa dhibaatoon marka saa daraaddeed akoonada waa kuwaasaa waana li- sa- sidaad aragteen kuwa hadda taxaadira iyo kuwa kaloo la keeni doonaba dhammaan bahda waxbarashada dugsida qur-aanka kariimka ah iskoolaadka macaahidda jaamacadaha ganacsatada ururada kala duwan hay-ada samafalka qof weliba oo nool ah wuxuu bixi karaa bixiyo guda iyo dibad intaas baan rabnaa ina baaqas inaan u jeedino ilaahayna waxaan ka baryaynaa musiibada inuu noo kor yeelo bedel khayrna uuna siiyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatu
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud 4 g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqdo uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic
dhegeystayaal markalabe waxaan u wanaagsanaya nuntherland hameel walba aad joogtaan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha bixitaanka iyo dhamista ciidamada admis ee dalkeena waxaana wasiir xagaa wasiir dowlaha amniga gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfoofinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka qeybgalay shir lagaga hadlayay amniga guud ee qaranka iyo sidoo kaleeto sida ay ciidamada soomaaliyeed ugula wareegi lahaayeen amniga soomaaliya ayay labaduba si gaar ah waxay kaga hadleen sida ay tahay in qorshaha ka bixitaanka dalka iyo ciidanka admis iyo siday haatan wax u socdaan iyagoo sheegay in dowladda soomaaliyeed gaamar ahaan xukuumadda danqaran ee wasaar xamse ay diyaarinayso qorshihii bixitaanka iyo dhimista ciidanka admis iyo sidii ciidamada soomaaliyeed amniga qarankooda ugula wareegi lahaayeen
maanta ka tashanayno mustaqbalkii markay ciidamada ajaanibka ay muddada badan ay nala joogeen naftooda inoo hurayey una hurayey sidii ay dowladnimo soomaaliyeed soo noqon lahayd in wakhtigoodii dhammaanayo oo la doonayo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed iyagoo gacmo is haysta inay la wareegaan talada iyo amniga dalka talado abaan haysanahay amniga dalka xukuumadda dan qaran waxay leedahay qorshe loogu talagalay muxuu ahaa dhimista iyo bixidda amson atmis atmis waxaa loogu talagalay saddexdii bilooda markii dowta dib loo dhigay mooyaane laba kun iyo afar iyo labaatan askariga ugu dambeeya inuu ciidda soomaaliya ka dhammaado dowladda soomaaliyeedna ay stap by stap ula wareegto muxuu ahaa amniga saaad ogtihiin ciidamo aada u fara badan ayaa waxaa lagu soo tababaray dalalka aynu dariska nahay etoobiya ha noqoto ugandha ha noqoto eritrean ha noqoto ciidankaasoo tiradoodu ku dhowdahay labaatan kun oo militari ah oo loogu talagalay inay la wareegaan amniga dalka kolba meeshii ay baneeyaan ciidamada atmis waxaa kaloo laba cisho ka hor noo soo dhammaaday shirkii muxuu ahaa dowladaha dowladda federaalka wasaaradda amniga iyo wasaaradaha amniga ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka shirkaasi waxaa lagu qaybsanayey afartan kun oo ciidan booliis ah kuwaasi oo loogu talagalay inay la wareegaan meelaha oo cadowga laga xoreeyo markaay militarigu xoodeeyaan inay iyaguna la wareegaan amniga goobaha la xoreeyey shaqada aan ugu talagalnay si fiican ba u socotaa waxaan rajaynaynaa bisha disembar deen cafintii inay timaado oo nala cafiyo deynta waxaan rajaynaynaa cunaqabataynta hubka oo bartially markii horena laga qaaday in si dhammaystiranna looga qaado hadda waxaan kaloo rajaynaynaa disembar labaiyo toban labaiyo toban oo sanadkan dhammaadkiisa ah in shir weyn oo ay ka qayb galayaan lixilaatan shan iyo labaatan dowladood oo adduunyada kuwa ugu tunka weyni uu ka qabsoomo new york madaxweynuhuuna tego taasoo lagaga hadlaayo sidii dib u dhiska loogu samayn lahaa ciidanka soomaaliyeed oo aanu faakiimu dhicin haddii aan ka faa'iidaysto fursaddan oo dadkii akhyaarta ama labeyntii dalku ay joogaan waxaasoo qorshe oo la sameeyey waxay ku xidhan yihiin dadka soomaaliyeed iyo innaga haddii aynu inagu gacmaha isqabsanno haddii aan inagu isku tashanno haddii aan dowladda keligeed lagu dayn oo aqoontii iyo waay aragnimada aad maskaxdiinna iyo maankiinna ku duugan aanad kala qayb qaadan waxaa laga yaabaa inaanay sidii la rabay wax u dhicin laakiin waxaa keliya inoo muuqda haddii ay noqoto siday kusoo noqon kartaa dowladnimo soomaaliyeed waxaan qabaa maanta aqoonteedii iyo kartideedii iyo dhaqaalaheediiba inaan leenahay oo dadka soomaaliyeed hadday isku jarsadaan xitaa aanay beel caalam u baahnayn
dabcan eh, mowduuca halkan looga hadlayo dadkii ugu aqoonta badnaa oo ugu waayo aragsanaa oo waddankan eh, wax ka qarsoon aanay jirin ayaa halkan fadhiya hadday khibrad siyaasadeed tahay iyo haddii mid amni ay tahay iyo maaragtay haddii shaqo xirfadeed ay tahay dad runtii fiildiyo kala duwan ka soo shaqeeyay iyo mas-uuliyiin kala duwan baa halkan fadhiya oo runtii aan hubo in eh, xog badan aanay dhexdooda ku kala qarsoonayn eh, xogogaa la wada yahay Eh, maraaxil kala duwan iyo botofoliyooyin kala duwanna eh, shaqadan ama hore looga soo wada shaqeeyey ama hadda muxuu ahaa eh, lagula dhex jiro waxay runtii kaloo tahay inay aad iyo aad u qiimo badan tahay waqtigan in dadka noocaan ah oo maaragtay qi- qiimaha noocaan ah ku fadhiya ay ka wada hadlaan mowduuca halkan ku qoran oo ah saameynta muxuu ahaa ay samayn karto eh, dhimista eh, ku dhammaanaysa damcan in eh, ciidanka walaalaheena ee atmis ay wadanka ka baxaan iyo waxa ka dhalan kara oo runtii khibradda ka soo baxaysa iyo talada halkan ka soo baxaysa ay ay dowladda soomaaliyeed ee maanta talada haysa wax badan hubo inay ku kordhin doonto dadka soomaaliyeed sidaas oo kaleeto wax badan muxuu ahaa ku- ku- ku- ku kordhin doonto sidaas oo kaleeto dadka eh, muxuu ahaa nacaawiya eh, dunida ka socda iyagana ay macno badan ay u samayn doonto dabcan dooda marka la gudagalo ayaa wax badan la ogaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu laga yaaba wixii anagu aan idiin sheegi karnaa inay yihiin wixii hadda maalmihii ugu dambeeyey muxuu ahaa ka dhex socday dowladda iyo siyaasaddeeda iyo aragtideeda arrintan ku saabsan laakiin waa hubaa waxaad wada ogtihiin ood nooga wada khibrad badan tihiin inay muxuu ahaa tahay dabcan eh, dooda marka la gudagalaa wax badan la ogaan doonaa laakiin si guud eh, mashruucan waa mashruuc waqti badan laga soo shaqeeyey oo dad badan ka soo shaqeeyeen oo maskax degan iyo xirfad iyo aragti degan looga soo shaqeeyey aad iyo aadna looga fikiray waxa ka dhalan kara iyo saameynta uu yeelan karo Eh, aanan rajaynayna insha allahu tacaala sidii loo dejiyey qorshahaas oo loogu talagalay inuu u fulo waxa ugu weynan hadda haysanaahi waa commitmentiga madaxda qaranka ama ka go-naanta madaxda qaranka in ay arrintaasi si xilkasnimo ah oo maslaxada dalku ay ku jirto ay ku dhammaato eh, muxuu ahaa oo ay ka dhalanayso faa'iido haba yaraatee wax khasaare ah aanay muxuu ahaa ka dhalanaynin sida hadda ay ku socotahayna waa si miisaaman oo maalinla looga shaqeeyo oo guddiyo kala duwan ay ka shaqeeyaan oo la qiimeeyo maalin kasta wixii lagu talagalay oo hore loo qorsheeyey kadibna lagu kordhiso waxa soo kordha ee ee hadba xaaladaha iyo duruufaha iyo muxuu ahaa isbedbedelku ay keenaan horey u bilaabatay meelo badan bay ciidanka wareejiyeen xaaladooda hadda inay intooda badan xasiloon tahay oo ay degan tahay oo sida loogu talagalay ay u socoto intiina badan waad la socotaan inta kaleetana dabcan eh, wax alla wixii bedel u ahaa eh, bixista ciidankaas ama waa wax diyaarsan oo hadda meesha yaalla ama waa wax laga shaqaynayo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in eh, sidaas wanaagsan oo maaragtay eh, qaranka maslaxadiisu ay ku jirto oo aan wax gaab ah ama vacuum ah aanu dhicin oo wax eh, dhibaato ah aanay ka dhalanin ay ku dhammaato wasiirkaaba joogo nooga faalloon doona eh, dagaalka dowladdu waad ogtiin ay kula jirto khawaarijta oo hadafkiisu uu yahay in intaan waqtigaas la gaarin eh, la baabi'iyo muuqaalka khawaarijta oo waddanka laga saaro taasoo si runtii maaragtay aad iyo aad u wanaagsan u socota inay barbar socoto bedelkoodii goobihii ay ka baxeen ciidamadii amniga gudaha ka shaqayn lahaa booliiskii iyo nabad sugudii barnaamijka xasilinta oo aad wada taqaanaan ood ka wada warqabtaan maaragtay xooggiisa dib u heshiisiintii dadka soomaaliyeed iyo sidii maaragtay muxuu ahaa ay diyaar ugu noqon lahaayeen kobcinta awoodda ciidankeenna oo waxyaabihii ku xiraa oo cunaqabataynta hubka ay ugu horeyso ay meel fiican muxuu ahaa marayso insha allahu tacaala war wanaagsan uu kasoo bixi doono marka waxaasoo dhan marka la isku kabo waxaa noo muuqda future qurux badan iyo xaalad qurux badan oo si mas-uuliyada ay ku dhaahan tahay ku dhammaan doonto wixii ka soo noqdana dowladdu gudahana siyaasad adag ayay ka leedahay iyo dad adag oo ka shaqeeya dibaddana saaxiibo caalami ah oo isku dubaridan oo aragtidaas dowladda ku shaqeeya oo qayb ka ah ayay leedahay marka eh, insha allahu tacaala sidaasaan aan rajaynaynaa wasiirka ayaan siinaya insha allah
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay haa maraq digaaga jimbo haa ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si fari ah dalmar elid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobailka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba laba kaa dhammaanaynin somteel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habee wacan wanaagsan ayaanu dilenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad weli naga dhagaysanaysaan muujada hirka dheelkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan magaartiis markaan haddii aanu fiirino maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey xaaladaha saameynta ee ka dhalatay fataadyada ku dhiftay qaybo ka mid ah deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka jubbaland oo magaalada kismaayo ee warfideenada kula hadlay ayaa ka waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee jubbaland iyo saameynta baan ay geysteen marka la eego fataadyada iyo daadadka ku dhibtay maamulkaas
maanta isuukan keenay meeshan innagoo arkayna waxaa ka dhacahaya bannaankeenna hoolkanan hadda joogno biyaha socda iyo roobka da-aya in badan oo dadkii aynu casuunnay oo aynu sugaynay oo lahaa ganacsato waan halmaamaan u marinahayaa rugta ganacsiga guddoomiyaha xuseen iyo culummadii iyo odayaashii iyo in badan oo imani lahayd oo ay ahayd runtii danaynayay inay u istaagaan hawshan u yimaadaan waxay soo mari waayeen roobka iyo biyaha waxa weeye soconaya ee innagu aanu hadda aragno roobka walaalayaal ah socda een hadda arkayno wuxuu soo socday wiilagii u dambeeyey laga soo bilaabo bishii sagaalaad aakhirkeedii bishii oktoobar inteedii waxa weeye ugu xoog badnayd iyo maanta oon joogno koob iyo tobankii bishii waxa weeye nofembar aan joogno roobabkaasi walaalayaal waxay ka da-ayaan dhammaan deegaanada jubbaland laga soo bilaabo doolow iyo ilaa raaskambooni meesha ugu dambaysa way ka da-ayaan waxaan dhihi karaa degmooyinka jubbaland saddexda gobolba waa ka da-ayaan si joogto ah maanta haddiise kadib maalin haddiise kadibna habeenkii way daayaan waa roobab ka xoog badan roobabkii la arki jiray oo wata waxa weeye markay da-aanba daadad iyo biyo socda oo deegaamo fara badan oon roobkii oo waxa weeye aan gaadhinba ay daadad iyo ku rogmanayaan iyo biyo socda roobabkaasi walaalayaal ka da-ay deegaanadaasi oo sida joogtada u socda waxay geysteen khasaare aad u fara badan oo wada ognahay miidiyaha dadku aad bay ula socdaan waxaa ka mid a khasaaro dhimasho intaan ilaa hadda la ribood gareeyey siddeed iyo toban qof oo walaalaheen ah oo dadkeennii ah oan jecel lahay ayaa waxa weeye sababsadeen roobabkaasi iyo fatahaadda iyo daadadku dadkaas oo u kala qaybsan oo ku kala dhintay saddexda gobolba una badan gobolka gadow waxaa ku barakacay waxay saameeyeen dad gaadhaya nus milyuun afar boqol iyo sagaashan iyo shan kun oo waxa weeye dad gaadhaya ayay saameeyeen dadka ku barakacay ee guryahoodii ka tegey ee biyuhu ka soo soo galeen oo maalin kasta socda oo hadda saacaddan aan da-ayna roobkaasi da-ayay waxa weeye dadku saamaynayo aysan ku jirin inta hadda waxa weeyaan haynay waa ilaa sagaashan kun oo waxa weeye oo qoys ayay saamaysay saamaysay fatahaadahaasi iyo daadadka iyo roobka da'aya waa dhammaan jubbaland waa tiro runtii waxa weeye siyaadaysa saacad saacadna u kordhaysa oo waxa weeye aan ahayn mid istaagta halkaa ku istaagaysa Een, toddobiyo tobanka degme ee dowlad goboleedka jubbaland way wada saamaynayaan roobkaasi ha ku kala daraado roobku wuxuu keenayaa oo ka dhalanhayaa iyo daalad socda iyo fatahaado webiga uu samaynayo deegaanadii ka fogfogaa webiga sida waxa weeye ceelwaaq dhoobley een, afmadow oo kale deegaanadii aan webiga ku olin yaa waxaa waxa weeye ka dhacaya fatahaado iyo biyo ka soo rogmanhaya lagaha iyo togoga inagaga imanaya waddamadan deriska ka imanaya oo dha- gaa- gaadhsii- gaadhsiinaya tusaale ahaan magaalada diif waad garanaysaan intay webiga u jirto oo ah dhul weliba raamo ah oo bacaad ah dhul waxa weeye ciid ah in waxa weeye ay biyo qaadaan dadkii oo ay saameeyaan waad qiyaasi kartaan waxa weeye een, saamayntu intay leeg tahay waxyaalaha ka dhashay waxa weeye burburka hantiyeed guryo beero waxa weeye een, aad bay u fara badan yihiin laamiyadii oo go'aya buundadninka iyaga iska daa waxaa waxaan runtii cabsi ka qabnaa hadda baar dheera waan aragnay buur dhuuba wax badan hadda lagama sheegi karo biyaaba kor maray inay biriijyada iyo buundooyinka waxa weye webiga een, jubba inay wax badan oo dhaamija ugu geysani doono maxaa yeelay roobkii shalay subax nagu daayey ee labada saa wax ka yar da'ayey waan aragnay jidadka saamaynta iyo waxa uu geystay iyo googa uu geysanhayo Een, iskuullo badan baa xidhan isbitaalladii baa xidhan oo la gaadhi la'yahay oo adeegii laga bixin la'yahay oo runtii saamayn badan waxwey baa ka dhalatay inahaasi waa intaan runtii waxaa weeye ribood garaynay een ognahay dadka ku barakacay iyo dadka ay dhimashadu soo gaadhay iyo burburka hantiyeed annaga oo wadna qiimayntii ugu dambaysay een daamijka iyo khasaaraha ka dhashay roobabkaasi oo maalin walba socda aanan dadka iyo bulshadeenna la wadaagi doonno saacad saacadoo la wadaagi doonno waxyaalaha la saadaalinaya runtii roobkaasi inuusan sii soconayo ha ku kala badnaada deegaanada deegaamada saddexda gobolba inuu ka sii soconi doono waana aragnaaba oo saaka markaan soo gelinay cirka daruuro ma lah- daruura ma lahayn laakiin intii yartayn fadhinay roobkii dadkii inaga kala reebay waad arkaysaan waxaan runtii waxa weeye bulshada ugu baaqaynaa een, ama uga digaynaa inay isalaaliyaan oo dadka khaasatan webiyaasha ee, ka agdhow dadka meelaha dooxooyinka u dhow dadka waxa weeye meelaha biyomareenkaa degan inay ka guuraan meelo badanoo loo calaamadeeyey baa jira wasaaradda u calaamadaysay inay dadkaasi aadaan oo waxa weeye aan isleenahay waa looga badbaadi karaa walow waxa da'ahaya iyo biyaha socdaayi ay adag tahay in waxa weeye laga badbaado ilaahi subxaana wa tacaala cidduu badbaadiye ma ahaane Een, waa xaaladda guud middaasi wasaaraddu walaalayaal laga soo bilaabo markay arrintanu bilaabatay waxaan wadnay dadaal ummaddaas sidii loogu gurmani lahaa Een, tiim wasaaradda ka mida oo waxaan isku qaybinay oo hadda joogaa jira gobolka gedo Een, oon ugu talagalnay inay dadkaasi wixii waxa weeye loo geysan karo laga ge- laga caawin karo ama gurmada loo sameeyo waxyaalahan ku guulaysanay waxaa ka mida oo baahida ugu badnayd meelaha biriijyadu ka go'een webiyaashii waxa weeye ay biyuhu kusoo fataheen in doomo leh loo helo Ba- luuq baan ku bilowno doomo la geeyey annagoo iskaa shalayna hay-adaan saaxiibadanaha iyo dowladda federaalka ah hay-adda sodma baar dheere maanta hadda meesha markaan soo gelinay waxaan rajaynayaa saan isku ogeyn inay maanta gaadhi doonaan buur dhuubo iyo doolow inay gaadhi doonaan hay-adahan saaxiibada nahay way ka wadaan luuq iyo baar dheere iyo doolowba in bal dadka inta sii dardaran cash transfer waxa weeye lacaga loo tuuro in waxa weeye raashin la siiyo in la caawiyo way socotaa laakiin waxyaalahaasi waxa weeye maaha wax ku filan sidan oo sidaas oo kale isku tashi dowladda jubbaland ah way ka socotaa deegaanadaas oo dhan gobolka jubbada hoose ka socotaa kismaayo ama dhinaca waqooyiga ha noqoto ama dhinaca koonfurta degmadan jamaame oo ka mida meelaha iyaduna waxa weeye runtii saamaynta badan uu ku yeelay uu ku yeeshay roob ku yeeshay dadaalku waa socdaa gurmadka waan wadnaa wixii aan gaadhsiini karro ummaddaasi kama hagranayno dowladda jubbalandna maanta waxay u taagan tahay een, xukuumatan wa shacban in waxa weeye arrintaasi gurmad degdega laga geysto guddida loo saaray oo madaxweyne ku-xigeenku hor socdo iyo madaxweynihiiba in dadkaasi maanta aan badbaadinno oon isku tashanno waa waxa weeye muhiimadda koowaad bay noo tahay annaga ka wasaarad ahaanna inaanan waxa weeye seexanin oo naharsanin oo aan waxa weeye u istaagna arrintaasi waa waxa noogu waxa weeye priority-gay noo tahay waan dareemi karaa gabdhaha iyo hooyooyinka iyo carruurta biyuhu ay qaadeen ee gurigoodii ka soo barakacay ee bannaanka yaalla een cunto karsanin iska daa waxbarasho
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo